faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxameddee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed redio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidhiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan oo reediyo cadaadi waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa ugu dooran guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug iyo ku-xilnidiisa oo soo saara shuruucda laga doonayo musharaxiinta u tartamaysa xilka guddoonka baarlamaanka galmudug musharax madaxweyne jenaraal tuuryare oo dhusumreeb soo gaaray oo dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqay in xaliso tabashoonka uu qabo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geellixaaf aqalka sare baarlamaanka soomaaliya oo maanta meel madi wax ka beddelka xeerka saxaafadda soomaaliya ciidanka boliiska maamulka puntland oo magaalada garowe ee ku soo bandhigay khamri ay sheegeen inay ka soo qabteen duulaadka magaalada garowe ee maamulka puntland warar kala duwan oo ka soo baxay khasaare ka dhasha dagaal laba milo shabeelad maanta ku dhex mara deegaanka meelo qalab ee gobolkani galgaduud faahfaahin dheeraad oo ka soo baxay saduqoymada la beegsaday goobo ay ku sugnaaya xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay qaybo ka mid a gobolka jubbada dhexe jubbaland baarlamaanka maamulka hirshabeelle oo madaxda maamulkaasi ku eedeeyey inay ka qabsan waayeen kulamadii baarlamaanka maamulka hirshabeelle madaxweynayaasha maamulada hirshabeelle koonfur galbeed oo kulan ugu arhansanaya fatahadda webiga shabeelle ku yeeshay magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed maxaa sababay inay yaraato meelaha lagu barta cilmiga teknolojiyadda magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle waa warbixin warka habeen caawa aad ku dhegaysan doontiin intaasaad moosheen waxay ahayn qodobada ugu dookoran warka habeen ee reediyo cadaado goru diyaagarow warkaas doontaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibadan dhegaysanayo waa talaado arbaca soo gelayso taariikhda ku astaysan tahay afar iyo tobanka bisha koowaad ee janawari sannada labaatan labaatan warka habeen caawaxa soo saaray saaxiibka sharmaaka suuley cumar axmed ibraahim suxayfa iyo saaxiibka galad maxamed ibraahim ayaa warka sida jira u farsameynaya anigu xasan ayaa halkan ka tegi doona kusoo dhawaada warkii oo dhan guddiga guddoonka baarlamaanka galmudug iyo ku-xiladiisa ayaa maanta soo saaray shuruuda laga doonayo musharaxiinta u taagan qabashada xilka guddoonka baarlamaanka iyo ku-xogeenadiisa guddiga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa maanta talada waxay soo shaaciyeen shuruudaha laga doonayo qofka u tartami doono xilka guddoonka baarlamaanka galmudug shuruudaha guddiga ay soo saareen oo ka koobnay sideed qodob ayaa waxaa ugu muhiimsanaa inuu qofku uu yahay muwaadin islamarkaasna ka soo jeeda deegaanada galmudug sidoo kalena uu haysto shahaado jaamacad ama wuxuu dhigmaa xilka u tartamayo ee guddoonka baarlamaanka galmudug sidoo kale shuruudaha laga doonaya musharaxiinta u taagan xilka guddoonka baarlamaanka galmudug ayaa ah in ugu yaraan uu leeyahay shan sano oo khibrada hogaamin maamula iyo inuusan gelin faldamiyad uu ku mataysta xukan maxkamadeed musharaxa guddoomiyaha ayaa waxaa sidoo kale laga doonayaa lacag dhan toban kun oo doolar halka musharaxa gudoomiye ku-xigeenka koowaadna laga rabo shan kun oo doolar ayadoo kan labaadna laga doonayo laba kun iyo shan boqol oo doolar warqada ay soo saaran guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenka heesta ayaa qoran sida tan muwaadin soomaali ah kana soo jeeda deegaanada galmudug ahna muslim gutaa waajibaadka diiniga damirkiisuna uu taam yahay saddex inuu leeyahay tacliin garsiisan shahaado jaamacadeed ama waay aragnimo u dhigantaa xilka u tartamayo ah guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa in uu leeyahay ugu yaraan shan sano oo waaya aragnimo ah hogaaminad iyo mid maamula inuusan gelin fandambiyeed uu ku mutaystay xukan maxkamadeed lix in gudda doorashada usoo gudbiyaan taariikh nololeedkiisa ama siifigiisa in musharax u tartamaya xilka gudoomiyaha uu bixiyo toban kun oo doolar ku-xigeen koowaadna uu baxsho shan kun oo doolar halka ku-xigeenka labaadna uu baxsho laba kun iyo shan boqol oo doolar waxaa sidoo kale lagu sheegay warqadda ay soo seeneen guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka xogeysa in lacagta laga qaaday guddoonka baarlamaanka labadiisa ku-xigeen in haddii xilka ay waayeen lacagtaasi aysan dib loogu soo celin doonin islamarkaasna ay tahay lacag hanti qarana musharax madaxweyne cabdiraxmaan tuur yare ayaa maanta soo gaaray magaalada dhuusamare ee caasimadda galmudug wuxuuna dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqay inay xaliso tabashoonka u qabo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelixaaf oo magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug ka wada abaabul dhisida galmudug ka madax banaantan dowladda federaalk soomaaliya ay dhistay cabdulaahi warsamo rooble ayaa warkaanoo faahfaahinaya jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare oo ka mida musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha galmudug ayaa maanta soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug musharaxa waxaa garoonka diyaaradaha ee dhuusamareeb kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada dhuusamareeb xildhibaano ka tirsan baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin nuur cilmi cabdulle iyo qaar ka mida bulshada soo dhoweynta ka qayb gashay ayaa ugu horreyn ka hadashay munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha garoonka waxaad ku soo aaday galmudug oo heerar badan soo martay inay horay u dhaqaaqdana diyaar u ah insha allahu waxaan ku leennaha marka hore soo dhowow meesha tartan baa ka furan allaha ku guuleeyaan ku leennahay bulshaduna garabkaada weeye tuur yare waa nin soomaali ah muwaadin ah waa jenaraal waa nin xaq weyn ku leh ummadda soomaaliyeed saraakiishii la shaqayn jirtay qofkii siifigiisa ka waraystana soomaaliya dhan waa lagu aamini karaa
musharax madaxweyne jenaraal tuur yare iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo ka soo qayb gashay soo dhowayntiisa qof kasta waxaan rabaa inaan idhaahda qof kasta derajadeeda inaan ku salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdusalaam ilaahay baa mahad leh na waafajiyey inaannu soo dhowaynno gaan doorashadaadii ku soo dhowow dadkaagii ku soo dhowow waxaan hubaa in haddii la fiiriyo soomaalida nin walba ziifiya ayuu leeyahay ziifigaagana uusan xumaan ku jirin zamanka aad joogtana ilaahay idankiisa kii ku guulaystay in ilaahay kaa dhigo ku soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa haddii ay maqlaan dadka cadowgaahu tuuriyale ayaa meeshii madaxweyne ku guulaystay galmudug in dad badani iskaba soo dhiibi doonaan insha allahu tacaala jenaraal tuur yare ayaa marka uu soo gaaray magaalada dhuusamareeb waxa uu bulshada kula hadlay gudaha garoonka isagoo ballan qaaday inuu ka shaqayn doono horumarinta deegaanada galmudug haddii la doorto galmudug oo ifaysa amni ah horumarsan waxayna ku imaan kartaa inaan gacnaha isqabsanno annagana waxaan ku soconnaa dariiqa aan ku soconno waxaa weeyaan inaan galmudug u heelinno waxaan rabnaa galmudug inay nagu midowdo waxaan rabnaa galmudug inay amni nagu hesho iyo xurayn waxaan rabnaa galmudug inay nagu hormarto qorshe ayaan ka leennahay qorshahaasna waa soo bandhigi doonnaa aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin xildhibaanada sharaf kale waa u mahad celinayaa xildhibaanada faraha badan ee halkan ka soo qayb galay soo dhowayska maanta iyo nabadoonnada iyo si gaara ayaan ugu mahad celinayaa waxay soo qabteen galmudug meel fiican ayay soo gaadhsiiyeen nabadoonnadu waxay noo dhiseen baarlamaan si kastoo si kastoo laysku haysto maanta baarlamaan dhaarsan ayaan haynaa oo mar dhow guddoomiye dooro doona waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo baarlamaankaas noo soo baxay waxaan rajaynaynaa aayihii galmudug ayay gacanta ku hayaan qalinkooda ayay maanta ku jirtaa inay galmudug u hiiliyaan galmudugta cusub inay u hiiliyaan ayaan rajaynaynaa oo qof wedi kara hore u wedi kara dadkeedu waxay rabaan aad u dareensan duruufaha galmudug la nooshahay aad u fahamsan ee amni amba horumar qof fahmi kara ayay inoo keeni doonaan in shaa allah annagana annagana xildhibaanada si si guud iyo si gaargaara baa u arki doonnaa halkaan madashaydi maahan halkaan madashaydi waa hambalyo inaan idin idiin hambalyeeyo inaad baarlamaankii labaad ee galmudug noqoteen hambalyadaasna waxaa ugu horreeya nabadoonnadii iyo salaadiintii noo keenay ee baarlamaan in la dhiso iyo maamulkii galmudug iyo dawladdii federaalka ah ee ka wada shaqeeyey waxaan halkaan u ku baaqaynaa in la xalliyo cabashooyinka jira hadday yihiin cabashooyin siyaasadeed sida gaalkacyo hadday yihiin cabashooyin deegaan hadday yihiin cabashooyin beelaha dadkii farsamada hawshaan ku jira waxaan ugu baaqaynaa in la xalliyo si galmudug dhammaystiran oo midaysan oo isku carfaysa oo cududle ay noogu dhisanto oo galmudug kala dhiman aysan noogu dhismin imaatinka musharaxa ayaa kusoo beegmaya iyadoo magaalada dhuusamareeb ay ka socdaan howlaha doorashada maamulka galmudug dhowaana la filaya in la qabto doorashada guddoonka baarlamanka kadibna loo gudbo tan madaxweynaha mahadsaned saaxiib aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa kulan maanta ku yeeshay magaalada caasimadaha muqdisho waxa ay ku meel mariyeen wax ka beddelka xeerka asxaafadda soomaaliya saadiq bashiir geedi warkan ha faahfaahiyo mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta si rasmiya u ansixiyey sharciga saxaafadda soomaaliya kaasi oo ay horgeysay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya kulankani oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdilaahi ayaa waxaa ka qayb galay maanta wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayir maareeye iyo qaar ka mid ah agaasimayaasha waaxyaha ee wasaaradda dood dheer kadib waxa ay mudanayaasha golaha baarlamaanka soomaaliya ay isku raaceen in si rasmi ah loo meelmariyo sharciga saxaafadda inta dooda meelmarinta sharciga saxaafadda ay socotay waxaa goobta ka hadlay senator zamzam daahir waxayna ka warbixisay marxaladihii uu soo maray sharciga saxaafadda akhriskii labaad saan ka caddaynay oo aan ku sheegnay in aan la fariisanay meediya warbaahinta ayaan casuumaad u wada dirnay iyagoo kontumeeyo ku dhowaan la fariisanay waan ka qornay wax alla waxay soo jeedintooda ay ahayd sharciga markaan ka shaqaynaynana waa kusoo darnay midda labaadoo samaynay waa sax aqalkan wuxuu matalaa maamul goboleedyada waxaan la fariisanay oo casuumaad aan u dirnay maamul goboleedyada dalka ka dhisan waxay noo soo direen wasaaradahooda warfaafinta qayb ka mida agaasimaay soo direen qayb ka mida wasiiray soo direen balaas xildhibaanada isteedyada ee guddiyada arrimaha bulshada ka tirsan ama warfaafinta ka shaqeeyo muddo laba maalin ahaan kor fadhinay markii aan casuumaadda u diraynayna sharciga waa u dirnay emaila loogu wada diray muddo waxay haysteen hal isbuuco aan dhahna soo akhriya kasoo baaraandega jawaabta isgu keenkeena labadii maalmood markaan isku nimid oon aad uga doodnay oon waxyaabo badan doodahoodii aan qornay oon maaragtay sharciga gelinay dhanka kale wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa kaga mahadceliyey ansixinta sharciga saxaafadda mudanayaasha golaha shacabka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliyeed wuxuu ansixiyey sharciga saxaafadda warbaahinta soomaaliyeed ayuu ansixiyey runtii wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba waxaanu u mahad celinaynaa guddoonka aqalka sare guddiga baarlamaanka aqalka sare u xil saaran warfaafinta iyo iyo iyo isgaarsiinta iyo sidoo kale xubnaha golaha xildhibaanada aqalka sare sidaa la sheegay maanta meel mariyey sharciga warbaahinta soomaaliyeed oo ah runtii sharci aada iyo aada ugu muhiima dalka iyo dadka badan ugu dambayntii sharcigani ayaa muhiimad gaara oo waxa uu leeyahay warbaahinta dalka waxaana horey usoo ansixiyey xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya saadiq bashiir geedi reediyo cadaado muqdisho
ciidanka booliska maamulka puntland ayaa howlgal ay ka sameeyeen magaalada garowe waxaa maanta kusoo bandhigeen qamri ay sheegeen kasoo qabteen duuleedka magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee soomaaliya howlgal ay ciidamada amniga maamulka puntland ay ka sameeyeen magaalada garowe xarunta maamulka puntland ay kusoo qaabteen qamri iyo gaariweye kadib howlgal ay ka sameeyeen kontaroolka lacdheer ee ku yaala duleedka magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland hay-adaha amniga maamulka puntland si gaara booliiska waxay sheegeen in qamrigan laga soo qaaday magaalada gaalkacyo ee dhanka puntland isla markaasna laga soo qaaday magaalada garowe ee maamulka puntland caasimadiisa daroolka watay gaariyaan lagu qabtay qamriga islamarkaasna lagu qabtay kontaroolka laadheer ee ku yaala duleedka magaalada garowe ee puntland waxa uu sheegay in qamrigan uu yahay wax lagu soo qaldo islamarkaasna markuu soo qaadiyo lagu wargeliyey inuu yahay waxa soomaaliya u taqaana tobako islamarkaasna loo waday magaalada garowe xarunta maamulka puntland wiil baa ii keenay laba jawaan iyo rabbi ku jirtay maanu fiirin waxba wiilkan waxaan ku yidhi u saar adeer jooga hadduu alaabtiisa ay tahay markuu alaabtiisa soo saaray halkaa fuustooyinka korkoodaasaa ugu ugu tuur sidii baan ku soo baxnay xalay markaan maraynay kontaroolka laacdheere ayaa jawaanka la soo bixiyey annaga markii horeta nairobi waxaa la yidhi, adeer jawaanka ku jirta ii qaadi jawaankadan anigu waxaan haytaa jawaankadan la cunay inay tahay sidii baa maarata xalay markaa halkaan nimad looga soo saaray meesha walaalu qadar markay dhacayso indhaha lagaa qabanaya marka amar ku qabsanaya maarata indhaha lagu qabanaya ama taladaa kaa dumaysa ma ahay anigu nintaa reer go'aanahay nin sakashaanimo ku dhaqma maahay nin waddada qaabsaro kuma dhamaahay weligay buugaan leeyahay xumaa ku qoran tahay puntland laga heli maayo abiskay marka waxaan ka taxadaraa oo iska eegi jiray wax kasta oo aan qaadaya ama wax kasta oo- qof kasta oo isoo raacaya aad baan uga feejignaashay laakiin arrintan waxay dhacday waxay noqotay mid mucjisaahood ee maaragtay amar dhacayo unbay ahayd afhayeenka ciidanka maamulka puntland cabdiwaxiid cabdulaahi warsame ayaa warbaahinta la wadaagay qaabka ugu suurta gashay in ciidanka amniga ay soo qabtaan qamri ku jira jawaan islamarkaasna dusha ka saarnaa gaari caanimadeeda kusoo jeeday magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland islamarkaasna sidoo kale la sheegay in ay meelo kale qamrigaasi loosii gudbin lahaa de arrin faldembiyeeda weeye hadda ka horna digniino badan baa ciidanka booliiska ka soo saareen ee, waana la qabtay waad arkayseen labiyo toban duub oo xashiishad ah oo lagu haligayo ummadda oo dhibaato ah ayay ayay ayaa la qabtay Ee, waxa weeye marka annaga waxaan ka hadlanaa waxay tahay ciidamada amnigu waxay diyaar u yihiin mar kasta inay difaacaan waddanka nabadgelyadiisa ka shaqeeyaan waxyaalaha anshaxumada ah iyo dembiyada dhacaya intaba in ciidanka booliisku gacan bira ku qabto waxaan leenahay marka walaal adiga gaarigaaga ha saarin wax dembi ah baar gaarigaaga darawal milkiila gaarigaaga baar markaa rareynaysa iska fiiri waxa lagu saaraya iska fiiri haddaadan iska fiirin lagaa yeeli miye kama warqabin waxa kan waxaa laga yaabaa inay dhibaato yihiin waxaa laga yaabaa inay daraawgo yihiin waxaa laga yaabaa inay qarax yihiin waxaa laga yaabaa inay maaragtay yihiin wax maaragtay aan dembi ah marka kama warqabin inaad tidhaahdid oo aad markaas ee, waddankii dhex martid oo waddankii waxa gaarigaaga la saaraya aadan ka warqabin wax sharcigu kaa yeelaya maaha wax ciidamada booliisku aqbalayaan maaha wax dowladnimada ogoshahay maaha ka joogso waxaan leenahay oo mar labaad ku celinanaa annagu mar kasta haddaan nahay ciidanka booliiska diyaar waxaan u nahay inaannu ilaalinno nabadgelyada inaannu ilaalinno waxyaalaha anshaxumada keenaya inaannu ilaalinno faldembiyeedyada dhacaya cid kasta oo lagu qabtana dee waa inay u diyaar garowdaa maahan markii ugu horreysa qamri nucanka lagu soo bandhiga duleedka magaalada garowe ee puntland waxaana sidaan oo kale marar hore ciidanka amniga ee kontaroolada magaalada garowe ay hore u soo bandhigeen qamri ay sheegeen in si khaldan lagu soo geli lahaa magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland warar kala duwan ayaa ka soo baxay duqeymada la beegsata goobo ay ku sugnaya xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ka tirsan gobolka jubbada dhexe ee maamulka jubbaland cumar axmed ibraahim saxiifa ayaa warkaan faahfaahinaya warar kala duwan ayaa ka soo baxaya duqayn dhanka cirka ah oo diyaarado dagaal ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobollada jubbooyinka ee koonfurta soomaaliya gaar ahaan deegaano ay maamuli jireen dagaalamayaasha al-shabaab duqaymahan oo ahaa kuwo isxigxigaya ayaa waxaa lagu garaacay deegaanada jilib iyo jamaame iyo deegaano kale oo ka tirsanaa gobolkaasi ila deegaanka ah ayaana noo xaqiijiyey in ay maqleen dhawaqa gantaalla culus oo qaarkood lala beegsaday xarumo ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababarana ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in weeraradan xubnaha lagu dilay ay ka mid ahaayeen laba sargaal oo magacyadooda lagu soo gaabiyey macalin arbacow iyo axmed sidoo kale saraakiisha ayaa intaasi ku daray in duqayntaasi lagu lagu dilay dagaalyahano kale oo ka tirsan al-shabaab iyagoona sheegay inay burburiyeen saldhigyo ay lahaayeen al-shabaab dhinaca kale ma jirto weli wax war ah oo ka soo baxay al-shabaab oo ku aadan weerarkaasi khasaaraha badan lagu gaarsiiyey muddooyinka lasoo dhaafay ciidamada dowladda oo kaashanaya saaxiibadooda gaar ahaan kuwa maraykanka ayaa sare u qaaday weerarada dhulka iyo duqeymaha cirka ah ee ka dhan ah dagaalyahanada hubaysan ee xarakada al-shabaab baarlamaanka maamulka hirshabeelle oo kulan ku yeeshay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe madaxda maamulka ugu sarreysa ee hirshabeelle ayaa ku eedeeyay inay ka qabsan waayeen kulamadii maamulkaasi bashiir carab daahir ayaa warkaan faahfaahinaya ayadoo maalmihii lasoo dhaafay kulamada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle koran la-aan ay buuxsami waayeen ayaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle uu ku eedeeyey baaqashada kulamada baarlamaanka ee koran la-aanka ay u qabsoomi waayeen guddoonka baarlamaanka hirshabelle gaar ahaan guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle maxamed cabdi waare xildhibaan sharma arki xasan geney oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada jowhar ayaa sheegay in baarlamaanka uu horyaallo sharciyo aad u fara badan kaasoo ay soo gudbiyeen golaha wasiirada haatanna muddo hal sana ah uu harsan yahay baarlamaanka hirshabelle taasina ay caqabad ay ku yihiin guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle oo howlo aan ahayn kuwa hirshabelle ku maqan kooran la-aantaas oo ay sababtay habadsanaan ku timid guddoonka baarlamaanka oo diiday inuu baarlamaankii sidii loogu doortay u shiriyo shaqadii loogu talagalan u qabsado oo ku milmay dowladdii federaalka ahayd ka sugayo xilligii ay dib u dhisi lahayd baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle isaga oo ay ka harsan tahay muddo sanad ku siman waayo dastuurka hirshabelle xilligii la ansixiyey xilligii baarlamaanka la sameeyey octoobar iyo december oo intaa xilliga ka dhiman aanu shaqaysano oo shaqadii nala idmaday aanu qabsano la diid oo arkaysaa muqdisho inuu isala fadhiyo guddoomiyihii guddoomiye ku-xigeenkii isaguna aad moodo inuu yahay wasiir waare waarena aad moodo inuu yahay wasiir lafta gareen oo uu baydhabo iyo ka dhammaan la-yahay guulo murte oo khilaalkeedii taagan yahaana garanaynin heerkii ugu talagalay in golo deegaan laga sameeyo oo kuwaas hadeertan muxuu ah marna baydhabo u boqoolaya marna muxuu ahaa beledweyne iyo caasimadii hirshabeelle ee la rabay inuu baarlamaanka ku shaqeeyana guddoomiyihii inuu shaqadiisu guto waa uu diiday hirshabelle cusub baa la dhisayaa sida galmudug haddii la leeyahay hirshabelle cusub muxuu ahaa xilligii la dhisi lahaa looguma talagelin xilligii ummadda jagadii lagu siiyey loogu shaqayn lahaa ayaa lagu jira waxaan jeclaan lahaa dadweynaha hirshabelle ee caqiibta ah ee maamulkan sameeyey ee soo dirsaday bulsho ahaan iyo beel ahaan iyo ku matela anagu mooshin baa kaga keenaba guddoomiyaha baarlamaanka oo aanu leenahay shaqadaadii qabso kii guddoonka aynu u dhiibnay ee aanu niri kale waa kii madaxweynaha lagu xisaabinayay in xilka looga qaadana xafiiskii inta ku xirtay ayuu xamar la aaday heerka la doonayay in baarlamaanku uu codgeliyo taasna waxaan leenahay waa dibdhac kaleeto oo ku yimid hirshabeelle cusub lama dhisi doono haddii hirshabeellaha hadeertaan jira lagu shaqayn waayo madaxweynayaasha maamulada hirshabelle koonfur galbeed ayaa kulan ay ugu arrinsanayeen fataahadda webiga shabeelle waxaa maanta uga furmay magaalada baydhabo caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed mar kale cumar raxad murraahim saxiifa shir u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo hirshabelle ayaa maantay waxa uu ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay shirkan oo ay ka soo qaybgalayaan madaxweynayaasha labada maamul iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda qorshaynta koonfur galbeed iyo midowda yurub shirkan ayaana waxaa looga hadli doonaa horumarinta maamulada hirshabelle iyo koonfur galbeed islamarkaana shirkan ay kaalin weyna ka qaadan doonaan safiiro ka socda wadamada midowda yurub waxyaaba ugu muhiimsan oo shirkan loogu hadlaya waxaa weeye in oo sida isaga kaashan lahayn labada dowlad goboleed mashruuc ballaaran oo ay bixinayso sponsor garaynayso european unionka oo la yidhaahdo iland oo kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha ee deegaanada labada dowlad goboleed waxaana rajaynaynaa in waxyaaba badan loogu hadlo shirkaas oo ku saabsan sidii loo horumarin lahaa labada dowlad goboleed iyo welito se isay kaashan lahaayeen sidii iskaashi dhaqaale iyo iskaashi noocyo badan ay labada dowlad u yeelan lahaayeen mahadsaned saaxiib maxaa sababay inay yaraato meelaha laga barto cilmiga tiknolojiyadda magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle waxaa warbixintaas kusoo dubarriday islamarkaasna soo diray bashiir cabdulaahi casmaan
muddaydkii ugu dambeeyey waxaa dunida ku soo kordhayay adeegsiga tiknolojiyadda cusub biterka waa aaladda haatan dunida lagu adeegsi badan yahay dhinacyada waxbarashada ganacsiga iyo shaqooyinka intooda badan magaalada beledweyne waxaa ku soo kordhay sanadihii ugu dambeeyey ardayda ka baxda jaamacadaha waxaana inta badan ku yar adeegsiga kombyuutarka goobaha lagu barto sababta ugu weyn ayaa ah in aan lagu dhigin iskuullada macadyada ah ee ku yaalla magaalada beledweyne maadada kombyuutarka marka aad tagto goobaha waxbarashada magaalada beledweyne sida jaamacadaha iyo iskuullada indhahaagu ma qabanayaan arday adeegsanayso aaladda kombyuutarka qaar ka mid a ardayda wax ka barata goobaha waxbarasho ee magaalada beledweyne ayaa sheegay in maadada kombyuutarka inaysan ku soo qaadanin intii ay ku guda jireen xerarkoodii waxbarasho waxaana ay tilmaameen inay tahay mid loo baahan yahay maadada kombyuutarka waa maado aad iyo aad u wanaagsan aasaasiga qofka waxaa fiican inuu ka dhisan yahay maadada kombyuutarka maadaama basically uu tahay ardada inay maadada ee kombyuutarka ay qof walba ay barato haddii uu ardaygu uu doonaynayo inuu yacni maaragtay marka uu hadda heer jaamacadeed uu gaaro kaleeto inuu barto haddii uu danaynayo markaas in shaqadiisa oo kaleeto uu ku qabsado oo waxyaabihiisa kaleeto uu ku qabsado inuu yacni maaragtay uu isagu uu aniga hoobkaygu wuxuu ahay inaan yacni maaragtay maadada kombyuutarka daquuskayda si fiican aan uga sii barto maadaama marka heer jaamacadeed gaaran inaan barto aan u talagalay haddana aan barto sida badan way ku adkaataa maadaama qofka uu beesiga kale uuna ka dhisnayn oona soo marin marka uu jaamacaddii gaaranayo hoobkiisa noqotay uu jeclaaday inuu barto maadada kombyuutarka markii hoose oo basic kala yahay uuna intuu soo barto oona uuna iska soo dhisan way dhacdaa in ardayda ay ku noqotay difficulty haddana waxaan aad u fahmay in maadada kombyuutarka inay tahay maado aad u wanaagsan waxaan rajaynayaa inta hadda aan fahansanahay in ka badan in aan sii fahmo insha allah waxaan ugu baaqayaa ardayda aanan fursadahan aanan helin in ay tagaan goobaha lagu barto maadada kombyuutarka sababtoo ah maadada kombyuutarka waa sanadan qarnigan hadda la joogo waxay qofka aanan aqoonin wuxuu la mid yahay qofka jaahilka oo kaleento dhinaca kale qaarkood ayaa qaba rajo wanaagsan markii laga hadlayo dee kombyuutarka wax walbo aaladahaas markii laga hadlayo aad baan ugu faraxsanahay maantana aniga runtii hamin weyn baa ka gaara haddana waxaan rajaynayaa waxaaba rajaynaaba inaan macalin ka noqdo saas baan rajaynaya insha allah maadada kombyuutarka waa maado xeetood aad u wanaagsan ah hadda bal fahmi karo in qarnigan maadada kombyuutarka iyo maadada oo ingiliishka ah xeetood si fiican bulshada saameyn ugu leh maadada kombyuutarka maasha allah maasha allah insha allah warajaynaynaa macalimadda oo kombyuutarka bartaa noqoto waxaa jiro caqabado badan oo ay la kulmaan ardayda wax ka barata magaalada beledweyne waxaana ka warbixiyey maxamed tawane cabdi saad dareemi karto markii howl ay socoto waad dareemi kartaa duruufo ayaa jiro waxaa ka mida markaas inay soo mareen xiliyo markaas magaalooyinka magaalada ay tahay xiliyalanku loogu qalaqaxay ee markaas bulshooyin ay ku hardameen oo kala gedisan xilooyin fatahaado ay jireen annagana waan aragnay inta badan bulshada way aragtay cid kastoo markaas cilmi u saaxiiba way aragtay marka waxaan leenahay annaga waan aanaynaynaa inay tahay laba arrimood arrinta koowaad oo ah in barnaamijkii uu ku baxay inta badan teknolojiyada saad ogtihiin luqadda ingiliishka iyo qofkiioo markaasi fahan weyn aanan ka haysan علوم تكنولوجيا maxamed cabdi xoosh oo ah macalin dhiga maadada kombyuutarka ayaa sheegay in ardayda dhigata jaamacadaha ku yaala magaalada beledweyne inay ka caawiyaan inta badan sidii ay u fahmi lahaayeen kombyuutarka
ardada buugla diyaarinta waa mid ugu weyn ardada soomaaliyeed markasta markii uu dareemo jaamacadda markuu ka baxaya in mataqaanaa teknolojiyadii aadan ugu ficeen ama maadadii kombyuutarka laba qaabaan u sameynaa kow qaabka koowaad waxaan barnaa maadadaas maadada la yidhahdo research methodologiga uu macadka uu bixiyo mar dhowna ugu dambeysay workshopkii uu macadka uu soo bandhigay arday inta ka faa'iidaysatay sanadadan ka qalin jabinaysa jaamacadda taasoo lagu bara mataqaanaa buug diyaarintii maadadaas researchka uu macadka uu bixiyo aad xoogga ugu saarnaa waxaan kaloo kusii kaabnaa ardayda aan fursadaha u helin inta badan teknolojiyadda ama qaybaha kombyuutarka aan aad u aqoonin inaan ayagana mataqaanaa si free wax lagu baro oo dhammaan maamulka uu soo jeediyey annagoo ardadaasna kaashanayna mar walba in ayagoo baraatikaysan marka ay ardaydu ay diyaarinayaan casharada heerkooda jaamacadeed dhib badan ayay ka maraan maadaama macalimiintu ay ka sugayaan casharada waxaa arrintaas ka hadlay cilmi ibraahim maxamed oo wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada beledweyne haddii aan ka soo qaadano kombyuutarkan caadiga ah ee la baranayo tusaale ahaan jaamacadihii oo kale waa looga baahan yahay ardaydii iyo ardaygii markii uu qalinjibinayo oo kale oo xilliga qalinjibinta uu gaaro kale waxaa la rabaa yani kombyuutarka inuu yaqaano kombyuutarka inuu yaqaano oo boogii yani uu ku diyaarin karo qalinjibinta uu ku diyaarin karo kombyuutarkii waa loo baahan yahay sideeda kale caadiyan waxaa loo baahan yahay qofka sidiisaba kombyuutar inuu yaqaano maadaama ay wax walba combyuterized la rabo in noqdaan amaba la rabo in la isticmaalo yani haddii tahay boogii oo kale aba assignmentii presentation wax walba waa kombyuutar laga maarmaan waaye barashada kombyuutarka waxa uu muhiim u yahay ganacsiga cilmi ibraahim maxamed ayaa mar kale sharaxaya
dhanka kale ganacsiga sidoo kale waa laga maarmaan wuxuu ganacsiga laga maarmaan u yahay wax walba hadda adduunyada manual waa laga guuray gacanta yani wax lagu xisaabiyo waa laga guuray hadda waxaa wax la sameeyaa combyutar wax walba hadday online tahay iyo hadday desktop tahayba haddii aan ku soo koobo yani warqad aan ku qoro kii aan dayn ku lahaa ala- badeecada iga maqan tan ii joogto waxa dhan ba haddii aan yani gacanta ku qoro yani wax kasta ay imaan karo xogtii inay dhinto ayay u badnaan kartaa adigu meel kasta yani haddii aad joogto ma heli kartid marka haddii aad isticmaashid eh, computerized haddii aad isticmaashid weliba haddii aad isticmaashid eh, system oo online ah haddii aad isticmaashid way kasii fiican tahay oo markaas meel walba aad joogtid haddii aad safar meel aad ku maqan tahay xataa ganacsigaada kala soco kartid meel walba wixii ganacsigii yani oo transactionskii dhacay oo dhan waad kala socon kartaa marka muhiimadda aad iyo aad fara badan oo ganacsigu uu leeyahay dhowr iyo labaatanki sano la soo dhaafay dalka waxa uu ka soo kabarayay burburkii soo gaaray warkii habeenaad kaa socotaan redio cdaan dhagantaas intaan warkaan warkii xaydib u kulmi doono saaxiibada dhegeysanayeen waxaan idin leenahay habeen wanaagsan